halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa sabti sagaaabaatanka bisha nofembar sanadka labada kun afariyo tobanka idaacadda waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a in ka badan shan iyo toban qof oo ku dhintay dagaallo dad reer guuraha ku dhex maray deegaano u dhow degmada xaradheere ee gobolka mudug
dhulka lagu dagaalayo meel berkeda laga qodo waayo berkedo oo dad reer baadiya ay ka qodanayaan meeshaasa xabaddu ka bilaabatay ilaa iyo maqribkiina way socotay dhaawacu ma yara adugu labaatan iyo dhowru gaarayaa dhimashaduna ilaa adugu afar waxaa kaloon idin haynaa waxaa kaloon idiin haynaa baarlamaanka somalilan oo maanta ansixiyey guddiga cusub ee doorashooyinka somalilan qaramada midoobey oo ku eedaysay booliska maraykanku in ay xadgudubyo u geystaan dadka madowga ah iyo kuwa ka soo jeeda laatiin amerika barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynihii hore dalka masar maxamed xusni mubaarak ayaa maxkamad ku taalla dalkaasi ay xukuntay in aanu wax dembiye ku lahayn dilka dibadbaxayaashii ku geeriyooday kacdoonkii xukunka looga tuuray sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii garsooraha maxkamadda ayaa ku dhawaaqay in dhammaan dacwadihii arrintaasi la xiriiray ee loo haystay xusni mubaarak dhalaalay laguna dacweyn karin gudaha maxkamadda oo ay dadku soo buuxdhaafiyeen ayaa saacado badan laga maqlayay sacab badan markii garsooruhu maxkamadda uu xukunka ku dhawaaqay waxaa kaloo la arkayay wiilasha uu dhalay mubaarak iyo qareenadii difaacayay oo hambalyeynaya islamarkaana madaxa ka dhunkaday mubaarak oo goobta ku sugnaa xaakinka maxkamadda ayaa ka codsaday saxafiyiintu inaanay wax faallaa ka bixin xukunka maxkamadda ilaa ay soo wada akhriyaan waraaqaha iyo xogta lagu saleeyo xukunkan oo ka kooban kun iyo afar boqol iyo soddon bog madaxweynaha nigeria goodlug jonathan ayaa amar ku bixiyey in si adag looga jawaabo argagixisada weerartay masjid ku yaala dalkaasi weerarkan ayaa lagu dilay siddeetan ka mid ah dadkii halkaasi salaada ku tukanayey waxaana ku dhaawacmay boqol qof oo kale weerarkan ayaa ka dhacay masjidka weyn ee magaalada kanu ee ku taalla waqooyiga nigeria waxaana lagu soo beegay xilli lagu jiray salaadii jimce oo ay dad badan ku tukanayeen qaraxyo xiriira iyo dhawaaqa rasaasta ayaa la maqlayay markii weerarku dhacay goobjoogayaal ayaa sheegay inay arkeen dad badan oo meyd iyo dhaawacba leh kadib markii laba bambo lagu qarxiyey barxadda weyn ee masaajidka
dadweynaha dalka taiwan ayaa u dareeray codbixinta doorashada golayaasha deegaanka doorashadan ayaa loo arkaa inay imtixaan u tahay madaxweynaha talada haya iyo xisbigiisa kumintang barty xisbigan ayaa u ololayay in xiriir wanaagsan lala yeesho dalweynaha shiinaha president min ying ju ayaa codkiisa ka dhiibtay xaafadda uu degan yahay caasimada taibei codbixiyayaasha ayaa kalaab saari doona murashaxiinta u tartamaysa golayaasha deegaanka ama dowladaha hoose ee dalkaasi oo ka kooban koob iyo toban kun oo kursi ra'yi ururin la sameeyey ayaa sii saadaalinaysa in xisbiga talada haya uu loolan adag kala kulmi doono xisbiga ugu weyn mucaaradka ee d b b kaasi oo u ololeeya goon isutaaga jasiiradda taiwan iyo inay ka madax bannaanaato dalweynaha shiinaha intiisa kale baadiriga ugu weyn diinta masiixiga bob francis ayaa gacan qaaday oo xushmad u muujiyey muftiga diinta islaamka ee magaalada istanbul dalka turkiga raxmi yaraan maanta oo sabti ah xilli uu ku tukanayay masjid uu dhisay suldaankii turkiga ee qarnigii toddobiyo tobanaad suldaan axmed masjidkaas oo loo yaqaano blue mosk ama masjidka buluga ah baadiriga diinta masiixiga francis ayaa ku guda jiray maalintiisii labaad booqasho saddex cisho ah oo uu ku marayo dalka turkiga kulankaasi labada wadaad kadib ayaa francis waxa uu booqday halka la yidhaahdo hagiya sofiya oo ahayd kiniisaddii ugu weyneyd ee boqortooyadii byzantiin ee magaalada taariikhiga ahayd ee constantinable oo hadda loo yaqaano istanbul goobtaasi ayaa dii muslimiintii qabsatay magaalada ay u bedeleen kiniisadaasi weyneyd masaajid haatanna waa matxaf lagu kaydiyo taariikhda
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a in ka badan shan iyo toban qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dagaallo u dhexeeya laba beelood oo ka dhacay deegaano u dhow degmada xaradheere ee gobolka mudug dagaalkan oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen in ka badan labaatan qof ayaa waxa uu ka dhacay tuulooyinka warshubo iyo lebi nuur aadan dagaalkan ayaa waxa uu salka ku hayaa muran ku aadan dhuldaaqsin ah oo la isku qabsaday haddaba maxamed colaad ayaa dagaalkan ka waraystay goobjoogo lagu magacaabo cabdi maxamuud oo ku sugan mid ka mida deegaanada uu dagaalku ka dhacay dagaalkaas gabaari shala furog uu bilowday subax hore oo adugu hal saac iyo bar laba saac udhexayda adiga ilaa iyo maqribkiina wuu socda xalay dhulka lagu dagaalayo meel berkeda laga qodan waayo berkedo oo dad reebaadiya ay ka qodanayaan adiga dadkaas dadaa lagu soo weeraray berkedahaas qodanaya oo xoola dhaqataa iyagoo macnaha baraakihii qodanayay kusoo weerareen shala furog meeshaasa xabaddu ka bilaabatay ilaa iyo maqribkiina way socotay wax khasaare oo dhibasho la sheegay tiradooda ama ku dhaawacmay dagaalka niw dhaawacu ma yara dhaawacu ma yara adigu labaatan iyo dhowru gaarayaa dhimashaduna ilaa adigu afar iyo toban ilaa shan iyo toban inuu yidhahaan umalaynaa dagaalka xalay xalay dadka macnaha shala gala maqribadii ilaa subaxii dadkii ahaa wa waa gartay marka dagaalkan muxuu salka ku hayaa cabdi wuxuu ku hayaa deegaan deegaanuu ku hayaa deegaana laysku hayaa deegaan dadkii halkaa dhaawacyadu ay kasoo gaareen oo dagaalada wax ku noqday xaggee loo qaaday dhaawacyadoodii dhaawacyadii waxaa loo qaaday qaybna cadaadaad loo qaaday qaybna goraceel qaybna xarar dheere waana dad isku qabiilahoo dad kala dheer ma ahan waa macnaha oo ehel ah marka deegaanada lagu diriraya haddaad sawir ka bixiso ma dhul la degan yahayba mise waa meelo cidlaahoo dumarka iyo ciyaalka aanay kaaga dhaweyn dhul la degan yahay waaye dhulka xoola xoolaha lagu dhaqdo la degan yahay waaye oo shacab dad shacabaha degana meel magaalaha maaha meel miyi waaye khasaaraha kasoo gaaraya dadka meesha ku dhimanaya dadka rayidkaa waaye ma ogtahay waxa dhimanaya ala maqlayda oo intaasoo qof oo dhimanaysa ama dhaawacmayda waa dadka rayidka oo meesha jooga ee dawlado ku dagaalaya oo kale ma jiraan deegaanku odayaal buu leeyahay oo labada reerooda diriraya odayaal dhaqan bay leeyihiin iyo waxgarad cid ilaa iyo hadda u istaagtay oo kala dhex gashay labada dhinac si dagaalka loo qaboojiyo wallahi waan waan hadda ma taagna adigu marka hadda ka hora macnaha waan waan badan la galay cidda labadan beelood waxaad og tahay hadda ka hor in badanay isjafeen in badanay dagaaleen maalin ka horna maalin ka badanna dagaalkooda hadda ka hor ma uusa socon waa lala yaaban yahay hadda dagaalkan labada maalmood ka socdo ma garan wax hadda markaan soo kala dhexgalay ma jiraan walaalow wax hadda soo dhexgalay ma jiraan deegaankaana waxa weeye in badan uu dadku kusoo laalaabtay oo hadda wax maanta cusub ma ahan awal waa la dhexgeli jiray waa lagu daalay faraha laysaga qaada umaleyna sidaa ay hadda socota waa gartay hadda xaaladdu iminkan aad ila hadlaysa xaaladda deegaankii lagu dagaalamay waa sidee hadda xoogaad xilligan hadda xabaddu way degan tahay hadda xilligan xabada dhexi mayso laakiin lama kala dheera meelihii waa laysku muuqdaa goobjooga lagu magacaabo cabdi maxamuud oo khadka telefoonka ugu warramayay maxamed colaad xasan halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan haatana somalilan golaha wakiilada somalilan ayaa saaka ansixiyey xubnaha noqon doona guddiga cusub ee doorashooyinka kuwaasi oo bedeli doona toddoba xubnood oo dhowaan muddo lix muddoxiloodkoodu dhammaaday kadib muddo shan sano ah oo ay howlaha doorashooyinka gacanta ku soo hayeen wariyaha v o eda ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintan inoo soo diray fadhigan uu saaka yeeshay golaha wakiilada somalilan ayaa si rasmiya loogu meelmariyey toddobada xubnood ee guddida doorashooyinka kadib markii uu madaxweyne siinaayo hore ugu soo gudbiyey golaha wakiilada iyadoo dhammaanba xildhibaanadii golaha saaka ku sugnaa ay cod gacantaaga ku meelmariyeen xubnahani oo muddooyinkanba sugayay in golahu uu qaado codka kalsoonida iyadoo dhowr jeer ansixintooda uu dib u dhigay khilaaf in muddo ah ka dhex aloosnaa golaha dhexdiisa waxaanay tallaabadani imanaysaa kadib markii golaha guurtoodu ay dhowaan soo afjareen khilaafkaasi guddidan cusub ayaa bedeli doona toddoba xubnood oo shantii ee lasoo dhaafayba soo maamulayay arrimaha doorashooyinka somalilan kuwaasoo hore uu soo hirgeliyey doorashadii madaxtooyada ee somalilan ka qabsoontay sannadii labada kun iyo toban iyo tii golayaasha deegaanka ee qabsoontay sannadkii labada kun iyo labaiyo toban waxaana guddidan cusub ee maanta la ansixiyeyna lagu wadaa inay maamulaan islamarkaana ay gacanta ku qabtaan doorashooyinka madaxtooyada iyo baarlamaanka oo lagu wada inay somalilan ka qabsoomaan sannadka soo socda ee labada kun iyo shan iyo toban cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
waxaa dhowaan dhegeystayaal inoo soo socota warbixin ka hadlaysa xarun agoonta lagu xanaaneynayo oo laga furay magaalada hargeysa balse marka hore maraykanka guddiga qaramada midoobay ugu qaabilsan ka hortaga gabadfallada ayaa cambaareeyey xadgudubyada iyo gacanta culus ee ay geystaan ciidamada booliska ee maraykanka kuwaasi oo loo geysto gaar ahaan dadyawga laga tirada badan yahay guddigan oo ka kooban toban xubnood waxay ugu baaqeen dowladda maraykanka inay wax ka qabato kuwa geysanaya xadgudubyada islamarkaana la ciqaabo liza shlin ayaa warbixintan kasoo dirtay geneva waa kan haarun macruuf inoo faahfaahiya guddiga baadhitaanka tacadiyadaee qaramada midoobay baadhitaan kuma aysan samaynin dilkii bishii august loo geystay wiilka madowga ah ee michael brown oo magaalada ferguson ee gobolka missouri uu ku toogtay sarkaal caddaan ah inkastoo ay dilka ku tilmaameen mid nasiib darro ah haddana guddigu waxay sheegeen inaysan wax hadala ka bixin karin iyagoo sheegay inay taasina u yeelayaan tixgelin ay u hayaan hannaanka cadaaladda ee maraykanka oo gartay in sarkaalka booliiska darren wilson uusan galin wax qalad ah hase yeeshee xubin ka tirsan guddigaasi oo lagu magacaabo alesio bruni ayaa sheegay in guddigu ay aada uga walaaxsan yihiin xoogga saa'idka ah ee ay isticmaaleen laamaha amniga ee maraykanka iyo weliba dadka sida gaarka ah loogu tuhmo inay dembiyo galeen iyagoo loo eegayo isirkooda ama qaybta bulshada ay ka midka yihiin waxa uu yidhi waxaan muujinaynaa inaannu ka walaacsannahay qalalaasaha ay booliisku ku lug leeyihiin ee ka socda magaalada jikaago ee ka dhanka ah dadka maraykanka ee asalkoodu madowga yahay iyo dhallinyarada ka soo jeeda latiin amerika waxa kale oo aannu aad uga walaacsannahay ayuu yidhi toogashada ay booliisku tooganayaan islamarkaana baabuurta ku cayrsanayaan shakhsiyaad ka tirsan bulshada madowga ah ficilladaasoo mararka qaarkood ku dhammaada dhimasho dhinaca kale guddigu waxay cambaareeyeen in xabsi gaara lagu hayo dadka ay maraykanku ku tuhunsan yihiin inay galeen falaal argagixiso ah xabsiyadaasi oo ka go'an dunida inteeda kale waxayna guddigu si gaara farta ugu fiiqeen xabsiga guantanamo bay oo ay sheegeen inuu maxaabiista u keenay dhibaatooyin dhinaca maskaxda iyo jismiga ah labadaba guddigu waxay sheegeen inay aada uga walaacsan yihiin in weli maraykanku uu halkaasi ku hayo dad badan oo aan wax dacwada lagu soo oogin waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin in mas-uuliyiintu ay ku guuldaraysteen inay baadhitaan ku sameeyaan in maxaabiista ku xiran guantanamo iyo meelo kale loo geystay jirdil jenes modvig oo xubin ka ah guddiga ayaa sheegay in ergada maraykanka ee loo bandhigay warbixintan ay laftoodu walaac muujiyeen waxa uu yidhi ergadu waxay hadalkooda ku bilaabeen iyagaoo soo xigtay madaxweyne barack obama oo hore u sheegay in jirdil la geystay xadgudubna uu dhacay haatan ay socdaan tallaabooyin wax looga beddelayo wixii hore u dhacay dabcan ayuu yidhi guddigu waxay danaynayaan in sidaasi dhacdo balse sidoo kale waxay walaac ka qabaan in baadhitaanku uu noqon doono mid buuxa iyo haddii mas-uuliyiinta amniga ee sharciga ku xadgudbay la ciqaabi doono haddii ay xadka ka baxaan inkastoo ay sheegeen guddigu inay ka walaacsan yihiin sida loola dhaqmo dadka soo galootiga dalkan maraykanka haddana waxay sheegeen in dhinaca saxda ah ay wax u socdaan kadib tallaabooyinkii uu dhowaan qaaday madaxweyne barack obama ee ku saabsanaa wax ka beddelka sharciyada soo galootiga sharciyadaasi uu dhowaan saxeexay madaxweyne barack obama waxay dad gaaraya ilaa shan milyan oo qof oo soogalooti ah ka hor istaagayaan in waddankan laga masaafuriyo
warbixintii liisa shlein waxaa inoo soo koobaya inala la socodsiinaya haarun macruuf halkaad kala socotaana waa v o a
weli waxaad nagala socotaan si toosa v o a oo toos idi kaga imaaneysa magaalada washington madaxweynaha somalilan axmed maxamed silaanyo ayaa maanta furay xarun wax lagu bari doono caruurta agoonta ah oo laga hirgeliyey magaalada hargeysa taasi oo ay maalgelisay dowladda kuwait islamarkaana ay ku baxday lacag gaaraysa siddeed milyan iyo bar doolar oo toddoba milyan oo ka mid ah ay bixisay kuwait waxaana furitaankii xaruntani ka soo qayb galay wafdi ka socday dalalka jabuuti iyo kuwait wariyaha v o a hargeysa oo furitaanka ka qayb galay ayaa warbixintan nooga soo diray
بلغ كويت تحيتي ورسالتي أحمل لها قولي وأخبرها به
halkani waa duleedka bari ee magaalada hargeysa oo laga hirgeliyey kaamka waxbarashada iyo samafalka ee kuwait oo ah mashruuc loogu talagalay in wax lagu baro carruurta agoonta islamarkaana ay maalgelisay guddida ururinta deeqaha shacabka reer kuwait ayna fulisay beydka sekada ee dalkaasi ibraahim guure waa madaxa hay-adda africa relief committee ama a r c oo iyagu mashruucan hirgeliyey waxaanauu inooga warramayaa qaybaha uu ka kooban yahay mashruucani mashruucani waa mashruuc aada u ballaadhan sida indhaha ku dhufatay waa mashruuc ka kooban waxa weeye waxbarasho waxbarashada tii sare iyo tii dhexe iyo tii hooseba intaba leh iyo qaybtii farsamada gacanta waxay leedahay oo kale mashruuc aada u ballaadhan oo kale oo raacsan mashruucaas oo meeshii ciyaar ku seexanayeen qaadaysana toddoba boqol iyo toddobiyo toban agoona waxaa kaloo raacsan masaajidkii waxaa kaloo raacsan dhakhtarkii waxaa kaloo raacsan meelihii waxa weeyaan laga maamulayay mashruucaas mashruucani waa mashruuc waxa weeyaan hirgeliyeen ama ay ka qayb qaateen dadkii lacagta bixiyey qolooyin kuweytiyiina oo khayr khayr aada u jecel iyakana lacagta inta badan bixiyey lacagtay bixiyeenna waa toddoba milyan oo dollar xukuumadda somalilan iyadu waxay kaga qayb gashay cashuur dhaafka oo lagu qadari karo milyan iyo shan boqol oo dollar marka waxaan odhan karnaa mashruucu wuxuu isku qaatay sideed milyan iyo shan boqol oo kun xaruntan oo isugu jirta qaybo kala duwan ayaa kafaalo qaadaysa waxbarashada heerka sare iyo hoose dhexe iyo weliba farsamada gacanta waxaana haatanba ku jira agoon tiro badan iyadoo loogu talagalay inay galaan amaba ay waxbarasho ka helaan arday gaadhaysa toddoba boqol iyo toddobiyo toban arday waa sida uu tilmaamayo mar kale ibraahin guure aqoon fara badan baa imika ku jirta sanadka waxay sidaa caadiga ah ee loogu talagay in laba boqol iyo konton gelino laakiin imika waxaan gelinay saddex boqol iyo dhowr iyo toban baan gelinay taas waxay ka dhigan tahay tiradii loogu baahnaa siyaada ayaan sanadkan geyni laakiin sida loogu talagalay sida caadiga waa toddoba boqol iyo toddobiyo toban agoon inaa lagu xereeyo saddexda sane soo socota oo sanad kastaba la qaato wax laba boqol ku dhow ama boqol iyo konton ku dhow si ay u wala buuxsamaan tirada loo baahnaa aqoonta intaasa ka faa'idaysanaysa insha allahu tacala ha rajaynaynana inta kale ka faa'idaysanaysana waxaa ka mid a qaybta farsamo gacanta oo waddanka ku ahayd maxay ahayd cidhiiri ama hana jirinba oo waxa weeyaan waxaan u samaynay qaybtii waxa weeyaan alamyooga waxaan samaynay qaybtii waxa weeyaan lagu samaynay sariiraha iyo kabadhada lagu samaynay qaybtii waxa weeyaan laxaamadaha qaybtii waxa weeyaan qabuujiyaasha oo waddanka awal hanin jiray qaybtii korontada waxaasoo dhan baan kusoo kordhinay xafladda furitaanka xaruntan oo lagu qabtay isla xarunta kaamkani ayay ku sugnaayeen wufuud ka kala socotay dalalka jabuuti iyo kuweyt wasiirka awqaafta iyo arrimaha dhaqanka ee dalka jabuuti aadan xasan aadan oo hadal ka jeediyey munaasabadii furitaanka ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu hirgalo mashruucani waxaan nahay laba shacab oo walaala ah oo wadaagta farxad iyo murug intaba maantana waxay annaga noo tahay farxad inaan idinkala qayb galno mashruuca kan furitaankiisa oo aan idinkula faraxsannahay inuu hirgalo oo lugaha isku taago shakina kuma jiro inaad ugu jiri doonto ood u geli doonto halka uu madaxweyne ismaaciil cumar mashruucan oo kale uu jabuuti ugaga jiray mashruucan oo dhismihiisu uu socday muddo laba sannaah islamarkaana hore u dhagax dhigay madaxweynaha somalilan axmed maxamed siinaayo ayaa hadal uu furitaankiisii saakana ka jeediyey ugu mahadnaqay dowladda kuweyt ee gacanta ka geysatay dowladda inoo suurtogelisay ee nala qabatay ee noo dhistay ee hawshaa xilkaa weyn weyn iska daatay xabtaa quruxda badan leh ee dhinac walba leh ee farsamadii leh ee qoontii leh ee meeshii la sixanayey leh ee meeshii lagu cibaadaysanayey leh inooga qaybgelisay aad iyo aad iyo aad baanu kumadaqinaa waxaan leenahay waa maasantihiin waa maasantihiin xaruntan oo ah tii ugu horraysay ee nooceeda ah ee somalilan laga yagleelo ayaa sida oo kale isla saaka uu madaxweyne siinaaya dhagax dhigay xarun kale oo u gaar noqon doonta hablaha taasi oo goob aan waxba sidaa uga sii fogeyn xaruntani laga hirgelin doono cabdixakiin maxamuud shirwac v o e hargeysa
halkaad weli dhegeystaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha laha ee hambalyada iyo heesaha waxaa toddobaadka nala socodsiinaya caasha cuud iyo cabdilcasiis xuseen
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha galabta waxaa idiin daadihinaya anigoo cabdilcasiisah oo halkan maanta wakiilka ah ibraahim daandure barnaamijka isagu u wadayay casho iyo casho ibraahim oo stuudiga igu heleysa waa tahay marka kursigaasi ma ku habsatay mise wakiil ahaana lagu fariisay cabdilcasiis oo dadka u kala sheeg kursigan daandurey waa iskale saaxiibkay uu maqanayey colombos ohio jiraa markaa de waan kusii simayaa caashoy haddii dhegaystayaashu toddobaadka dambe ay maqlaan anoo haddana kursigan fadhiya marka waan ku habsaday waxay noqonaysaa marka inay mooshin iga keenaan waa in mooshin ka dhana la maaragtay laygu qaadaa weliba aan kugu daray dhegeystayaashu markan way barteen mooshinka iyo macnihiisa Ah, marka een, toddobaadka dambe ibraahim baa soo noqon doona marka anu waan kusii simaya haddii eebe idmo een, ah, ibraahimna waxaan eelnay saaxiib soo nabad noqo soo noqoada nabada waa tahay warqadda ugu horeysa masaa qabtaa mise dhinacaga usoo tura maadaama War- barnaamijkaad marti ku tahay marti waa la soo raacay Een, waad mahadsantahay caashay Een, warqaduhu hortaan hayno waa dhowr marka bal warqadda ugu horeysa een, ah, dhinacayga waxaa een, waa warqad tahniyad meher ah Een, waxaana loo dirayaa laba qof oo aniga agteyda ku dhoweyn oo weliba aan waalid ugu toosanoon abti labadaba u ahay oo meherkoodu ka dhacay magaalada boorame Een, ah, dadka faraha badan ee markaa meherkan tahniyadda u diraya ayaan aniguna qeyb ka mid ahay warqadda marka caashoy ee dadka ku qoran oo dabcan aniguna aan ku jiro waxaa ugu horeeya dr cali baashi cumar rooraaye faadumo xasan cali een, maxamed xuseen hibe maxamed dheere een, qaali maxamuud raagsaale waris maxamuud raagsaale xaali maxamuud raagsaale raaxe maxamuud raagsaale canab maxamuud raagsaale dhammaan waa habaryarahay waanaan wada salaamaya dhammaantood magaalada hargeysa iyo somalilan bay joogaan Een, sidoo kale waxaa ku qoran halkan yurub xasan cali aamine xasan cali iyo eh, maxamuud xasan cali iyo xaaskiisa iyo xuseen xasan iyo xaaskiisa iyo cali xasan iyo xaaskiisa iyo siciid xasan iyo xaaskiisa iyo anigoo cabdilcasiisa ayaa ku jira waa dhammaantayo waa sidii aan sheegay eh, een, eh, labadan qof ee meherka uu dhex maray waa laba qof oo dabcan aniguna aan abti u ahay waxaa la kala yidhaahdaa dr guuleed cali baashi cumar iyo najma maxamed xuseen oo meherkoodu ka dhacay magaalada boorame ee gobolka awdal dee dabcan mar haddii een, dadkii meherka loo dirayay dadkii taaniyadda loo diray caashi aniga ay soo galeen waxaad u malaynaysaa kolley ducada waan u badinayaa soo maha
taasi Way.
waa mooshinkaad sheegaysaad soo dadejinaysaa si cadaalada ugu duceeyo laakiin duco badan u duceed waan u ducaynaya maadaama waalidna aan ahay een, waan u ducaynayaa Een, guuleed iyo najm waxaan idin leeyahay soo barbaara oo meherkiinu ha dhalo een, arooskii aroos qurux badan iyo gurigii aad ku nagaadi lahayden eebena idinku kala siiyo ubad qurux badan oo kheyr qaba aniguna aamiin ayaan raacinaya warqadan waa warqad tahniyad aroos ah waxaa halkan ka diraya baa layiri dadka kale ah suldaan maxamuud cabdiraxmaan indhabuur muxyidiin sheekh maxamed axmed maxamuud yuusuf iyo axmed suldaan maxamed dhaanto iyo cabdifataax maxamed faarax afhayeenka buu ku magac dheer yahay iyo maxamuud cabdi ibraahim iyo haashim cismaan maxamuud iyo axmed cali dhuux dhammaantood waxay asxaabtani tahniyad u dirayaan baa layidhi caruuska iyo caruusada kale ah mudane baa layidhi injineer cabdulqaadir maxamed jaamaac waa injineer danlaan buu ku magac dheer yahay iyo marwadiisa faadumo cabdulaahi faral oo arooskoodu ka dhacay labaatankii bishan magaalada qardho ee xarunta gobolka karkaar ducadu waa xaggeena baa layidhi arooskaas waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo kii barakooba ubad kheyr qabana lagu kala helo aamiin waa hagaag caasho een, kolley een, heesaha galabta aad inoo haysid way fara badan yihiin een, qaarkood mar aan isha la raacayna waxaan u malaynaya inaan madaxa dadka la ruxaya aan ku biiri doono bal heesta ugu horeysa caasho maan dhinacaaga usoo riixo oo arooskan aan akhriyay ee karkaar ka dhacay iyo midkaad akhrisay ee labadaasi caruuska iyo caruusadaad waalidka u tahayba hees ku habboon inay tahaan aan qiyaasaya markaa iyo Waa hagaag.
weliba ninaad jeceshahay waa tahay waxaa ku luuqeynaya fanaanka een, saaxiibkeena cawaale aadan ee dalka canada jooga imika Een, heestuna waa aroos marka ma aroosku ka hadlaya mise heesta magacunba aroosa waa heesta markaad dhegaysato waad u bogi doontaa aad dhihi doontaa een, saaxiibkay cawaalatani anugu hore iigu sii diyaariyeyba waa hagaag
laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane inda cashaqo isku ooyayo is-ilashada ammaan mudane axdiga dhiteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeeyey kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaade aroos gala ammaan mudane ubaxu dhino iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane laba aynigood iska eegtayo iska amina ammaan mudane indhaca shaqo isku ooyayo is ilashada ammaan mudane axdigay dhigteen u adkaystayo aroos gala ammaan mudane lamana indooda jacaylka adkeeye kalsooni abuura ammaan mudane ahay nasiibku intuu u ekaaday aroos gala ammaan mudane ubax ordinoo iscaashaqayba allaylehe ammaan mudane gayan isdoortaa ehel ku taamaa aroskooda aqal la seesaa dhiga aslan iyo kabad la untaa ubax udgoonana lagu daadiyaa allaylehe ammaan waad istaaheshaa u adeegasi inamiya gabdhaba adeecasi laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystebaa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareexle labay u ahaata ammaan mudane laba ubadkooda ku abaabsho oo islaamnimo baray ammaan mudana malkiyo dookha in waadka jacaylka udgoonku beerma ammaan mudane laba ka ilaalsha nacabka irbeeye dhaqanku aroorsha ammaan mudane afka hoyiyo hiddaha asalka awlaadda tusaa ammaan mudane laba aramida imtixaanka jacayl u adkaystebaa ammaan mudane abaabulka guurka nolol istareex leh labay u ahaata ammaan mudane laba ubao islaamnimo baray ammaan mudana bal eega eega eega ubaxani bal eega bal eega eega eega abkoo ila eega bal eega eega eega ambaqaad ka jacay bal eega eega eega abtaystay eega bal eega eega eega awayu wahaatee bal eega eega eega abood kuma ee eebon o o o eebon o o o eebon uba khayrleesi eebon u adeegasi eebon inamiya gabdhaba eebon
waxaan dareemaya inaad si kal iyo laaba u dhow la cadaynaysid waxaad lahayd malaha ducadii aad ugu duceyn lahayd arooskaasaad waalidka u tahay iyo kuwan kalen haynaba cawaala aadan baa soo koobay cawaalaa soo koobay wuxuuna yidhi eebo ubad khayr qaba sii oo u adeega sii oo weliba gabdho iyo wiilalna sii maasha allah oo weliba adeecan irsaaqana ugu daray marka uu dhameeyey cawaale hees buuna ku dhameeyey annaguna waxaan leenahay cawaale ducadaasi uu aroosyadoo dhan anugu kaan wado iyo ka dadkoo dhan maaragtay dhacayoo dhan ayuu ugu talagalay waxaana leenahay cawaalo aad baad u mahadsan tahay waa hagaag caashay warqadyahan ku noqono balta gacantaad ku haysid waxa ay ka timid ilyaas maxamed cumar iyo naasir cabdi xasan hooyo faadumo aadan maxamed abikar cabdi nuur xuseen cismaan sharma arke yuusuf aadan iyo ismaaciil macalin maxamed iyo maxamed cali faarax iyo axmed nuur xuseen iyo cabdulaahi maxamed bilow cabdulaahi bare cali axmed cabdi xasan iyo bashiir cabdulaahi cusmaan dhammaan dadkaasi waxay tahaniyad aroos u dirayaan baa la yiri arooska iyo aroosada kale ah cabdifataax cabdi xasan iyo najmo maxamed salaad oo arooskoodu ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaan baa la yidhi xaafada boondaweyn waxaan ugu ducaynaynaa arooskaasi in ilaahay ka dhigo midkii wanaagsanaada ee waara sida cawaala uu sheegayna ubad kheyr qabo wanaagsan oo adeeca in ilaahay uu siiyo aamiin aamiin baan ugu daray cashay waa waa tahay anigana warqadan aan gacanta ku haya waxay ka timid magaalada boorame oo dhinaca facebooka laigu soo gudbiyey waxaa ku qoran aabe xuseen doolaal iyo hooyo hibe maxamed cismaan habaryar raaxe maxamuud raagsaale ayo caasho madar iyo awoowe sulex madar iyo awoowe maxamed madar iyo awoowe xasan madar iyo ayaya caasho doolaal baa layidhi iyo caruurteeda cadar cismaan raydal iyo maka cismaan raydal iyo sacaade cismaan raydal iyo faysal cismaan raydal iyo ifraax cismaan raydal iyo cabdirasaaq cismaan raydal iyo cumar siman cumar cismaan idhaxdee raydal iyo mustafa cismaan raydal iyo maxamed cismaan maxabe ayaa lasoo qoray iyo cabdiraxmaan cismaan maxabe iyo xuseen cismaan maxabe hooyo yaasmiin maxamed cismaan iyo hane maxamed cismaan iyo fahiime maxamed cismaan iyo biijood maxamed cismaan iyo axmed maxamed cismaan iyo guuleed maxamed cismaan cabdiqani maxamed cismaan khadre maxamed cismaan khadiire waan idhaahdee cabdiqani maxamed cismaan iyo khadre maxamed cismaan iyo khadiira cabdiraxmaan cismaan iyo hodan cabdiraxmaan cismaan iyo cismaan cabdiraxmaan cismaan faadumo cawil iyo caruurteeda layidhi iyo doctor jaamac maxamed waa dhammaan ilmo doctor jaamac maxamed iyo ilmo faysal cabdiraxmaan iyo dhammaan ilmo maxamed xuseen dhoolaal oo kale ah nadira xuseen raaxa yaasmiin iyo ayay cadar aadan iyo xasan maxamuud iyo aasiye xasan maxamuud iyo foosiye xasan maxamuud iyo yaasmiin xasan maxamuud iyo waxaa layidhi khadar xasan maxamuud iyo cabdi xasan maxamuud iyo axmed xasan maxamuud iyo maxamed cabdi xaashi iyo ugu dambeyn nimco cabdi xaashi dhammaan dadkaasi oo isku duuban oo dhammaystiran waxay halkan tahniyad kaliya laaba hawada uga marinayaan doctor guuleed cali baashi cumar rooraaye iyo najma maxamed xuseen oo meherkoodu toddobaadkan lasoo dhaafay uu ka dhacay magaalada boorame ee gobolka awdal waxayna leeyihiin meherkiinu ha soo dedejiyo arooskii iyo gurigii aad ku nagaadi lahaydeen annaguna aamiin baanu leenahay aniguna aamiin ayaan raacinayaa heesta labaad cabdiciiso bal dhinacaan markaan xaggaaga haddanaan usoo tuuro mar kale oo caashay haddaad dhinacan usoo tuurto waxaan malaynayaa in sidii cawaaloo kale aan heestana madaxa la luxi doono fanaaniinteenii waaweyneyd mid ka mid a ayaa ku qoran halkan weliba anigu marka la eego fanaaniinta dumarkaana number kow haddaan iigu jirin laba iigu jirtaa cawaalana sida hadda ka hor baan ka hayo inkastoo weliba fanaanada magaceeda aana sheegin waa fanaanadiisa koowaad marka aniguna ta koowaad bay tahayba fanaanada khadra daahir cige heestuna waa heestii waa hees caan sheeka barale
Thank you.
hagaag anugu kolley khadra daahir mar haddii haysaysa caashay dee commenti igama baahnaana sooma fanaanada khadra daahir cige aad bay u mahadsantahay heestaasi macaanna waxay ka mid tahay heesaha faraha badan ee fanaanadu ku luuqayso waa hagaag caashay warqadihiiaan ku noqonno oo kolley heesta soo socotana adigaan jeclaan laha weliba inaad inoo soo xushid haddii warqadda aan gacanta ku hayo markana aan ku hormaro warqad si qurux badan loo soo qoray oo tahniyada roosa waxay ka timid dadaad u fara badan maasha allah waa shan iyo labaatan laakiin waan akhrinayaa haddii ilahaydmo waxaa ugu horeeya qaasin macalin maxamuud ciyow iyo caruurtiisa layidhi iyo daahir macalin maxamuud ciyow iyo caruurtiisa iyo faarax macalin maxamuud ciyow iyo caruurtiisa iyo cabdi macalin iyo caruurtiisa iyo miro macalin iyo butaaco macalin iyo xabiibo macalin dhammaan caruurtooda layidhi iyo ijaabo biixi ciyow iyo caruurteeda iyo yuusuf xasan ciyow waa dhammaan caruurtooda ku wada qoran markaasi arintu igu sahlanaato bal magacyadoo dhan aan isku daro ijaabo biixi iyo yuusuf xasan iyo dalmar xasan iyo cali nuur xasan iyo xasan sheikh iyo cabdilaahi macalin iyo faadima cali xirsi iyo xabiibo cali iyo khadiijo cali iyo maryan maryamo cali iyo aamine cali iyo madiine cali iyo xawo cali iyo xaliimo cali iyo dahabo cali iyo xasan cali iyo nuur cali iyo xuseen cali ugu dambeyn dhammaantood waxaa layidhi iyo dhammaantood iyo caruurtooda wada jira haddaba dhammaan reer ciyow iyo bahda reer cali xirsi oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahniyad keliya laabo u dirayaan caashoy lamaanaha dunida iska calmaday yidhaahdeen oo aan kala dhicin waa far iyo faraanti baa layidhi waa asad khaliif macalin maxamuud ciyow iyo fardowsa xirsi colaad oo ku aqalgalay degmada gurceel ee gobolka galguduud yaanan khaldin marka waxaa layidhi waa lamaane aan kala dhicin maba kala dhacaan marka ma quruxdaa laga wadaa ma labadooda way qurux badanyihiinmacaashaqays la wadaagaan darteed baa laga wadaa oo labadooda dhinac kale kala miisayaan maasha allah marka arooskaasi asad iyo fardowsaba waxaan leeyahay sidii uu cawaale markii dhaweyd ku heesay eebe gurigiina ha ka dhigo midkii qurux badan oo ilmo qurux badanna aad ku heshaan oo idinkana idiin adeega ubad kheyr qabana noqda
aamiin ayaan aniguna ku darayaa warqadanna waxaa layidhi qoyska reer nuux daahir bakaal oo kale ah baa layidhi hooyo faadime axmed cilmi maxamed nuux daahir iyo caruurtiisa oo kale ah muscab maxamed nuux iyo hinde maxamed nuux iyo khaalid maxamed nuux cumar maxamed nuux iyo khadar nuux daahir iyo caruurtiisa oo kale ah hooda khadar nuux maxamed khadar nuux iyo aamina nuux daahir iyo caruurteeda ridwaan nuux daahir nimcaan nuux daahir iyo muno maxamed yuusuf iyo aamina muuse yuusuf dhammaan intaana dhammaan gaarin waxaa kaloo ku jira maxamed saciid cige iyo caruurtiisa farxaan saciid cige muxyidiin saciid cige kowthar baa layidhi saciid yaasiin farxaan iyo dhammaan reer siciid cige dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan baa layidhi wadanka maraykanka iyo hargeysa waxaanay tahaniyad kaliya laaba u dirayaan boqorka baa layidhi cabdiraxmaan maxamed aadan iyo boqorada iido cabdi ismaaciil bakaal oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa maalintii isniinta ee afar iyo labaatankii bishan aynu ku jirnay novembar ee sanadka laba kun afar iyo tobanka waxaana leenahay bay yidhahdeen gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu faraax aqalgalkiina soo dadeji bay leeyihiin oo noqda labadii ubad kheyr qaba kala hela oo dalkooda iyo diintoodana wax u tara aamiin waa tahay aniguna aamiin baan caashay leeyahay galabta haddii aan dhegeystayaasha mar kale xasuusiyo anigu waxaan ku siisime u ahay saaxiibkay daanduray oo fasax ku maqan sidii barnaamijka furitaankiisaan ku sheegayna haddii toddobaadka dambe lay maqlo waa dadka waxaa u furan inay mooshiniga keenaan
mooshinka marka la keeno haddana dib baa loo celooca leeyahay kani maaragtay ma shaqaynayo looma dhammaan laleeyahy waa tahay caashay heesta kale waa tahay waxaan soo qabanayaa cod dhegaystayaasha beryahan malaha aanay maqal haddii ay maqleenna malaha dhowr bilood ka hor ay ugu dambeysay codka macaan fanaanada khadiijo cabdulaahi dalays iyo heesan aad u jeclahay dad badanna ay madaxa u ruxi doonaan ani lindhibaaye maqli jiray maxaa kuu baxay
cashay horta adigaa dee heesta si fiican macnaheeda iyo iyo dee laxjada lagu qaadayaba si fiican iga badi aniga hortoo hees aad u macaansoba waad la dhacday aad bay u dee fanaanadii weyneeda dalays baaba ku luuqaynaysa mar haddii dalays meesha joogta laga hadli maayo aniga inta keliyan ka fahmaan kuu sheegay haddaba waxaan ka fahmay lord iyo rafaad ayaa luquntayda ka buuxa oo laakiin dee laxjadii maymayga lagu leeyahay intaasaan kala lix liiroo la siiyo lafihii dadkiisa laaluushu ku cuni meesha la leeyahayna lix liire oo lacagta talyaaniga liiraha laga hadlaya intaasumaananu ka fahmay marka macnaahaan waxaan u malaynaa inaad heestu meesha ay ku biyo shubanayso ad waad fahmaysid waa tahay meeshay ku biyo shubanayso cabdicasiis oo ujeeddada ma ahayn ujeeddadu waxay tahay in hees macaan oo hore in dhegeystayaasha aanu cayaarno oon isku dhaxa asno heesihii hore kuwii dambe goordhown waxaad kolleyba ciyaari doontaa hees ka mid heesihii aadka ugu dambeeyey kuwii ugu dambeeyey malaha aan kuwa ka dambeeyaba la qaadin aan goordhown dhegeystayaasha u saari doonaa heestana lixdamaadka bay ahayd sidaan qiyaasayo aad bay mahadsan tahay fanaanada khadiija cabdulaahi cali dalays intaasi bal aanu ku dhaafno heestaasi bal markaana waraaqii ugu dambeeyana waan maraynaa cabdicasiis waa tahay warqad hambalyaan caashay halkan ku haya waxaa diraya dhammaan shaqaalaha dukaanka idil ee hargeysa dhammaan shaqaalaha danjire general electric ee hargeysa layidhi dhammaan shaqaalaha beder general trading ee hargeysa dhammaan shaqaalaha shirwac way kolleys garanayaan iyo maxamuud daa'uud qursame iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamuud muuse cumar iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo maxamuud axmed maxamed maxamuud dheere iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdiwahaab maxamed siciid iyo xaaskiisa iyo ugu dambeyn mukhtaar xasan dhammaan dadkan oo ku sugan hargeysa waxay hambaliyo bogaadin keliya laba hawada u marinayaan meherka koosaar cabdi maxamed iyo nimco muumin axmed kowsar waa magaca nin la soo caashaya oo meherkoodu ka dhaca layidhi toddobiyo tobankii bisha nofembar hotel safari ee magaalada hargeysa waxayna leeyihiin noqdaa kuwii isku nagaada ubad kheyr qabana ee buu kala siiyo annaguna aamiin ayaanu leenahay warqadanah waxayna ka soo gaartay waa warqad tahaniyo dhalasho ah waxaan waan idin salaana baa layidhi dhammaan shaqaalaha warbaahinta gaar ahaan daadihayaasha barnaamijka salaamaha waan idinka guddoona marka xiga bay dhahdeen annaga oo kala ahaa abe maxamed cabdulle afyare aabe xasan cabdulle iyo adeer cismaan diiriye cismaan kala foge iyo awowe ceynab kulmiye iyo hooyo madiine faarax roble hooyo faadume axmed colaad hooyo salaado axmed colaad hooyo jamaad axmed colaad caruurteeda iyo saygeeda iyo hooyo dhool axmed colaad caruurteeda iyo saygeeda iyo sidoo kale hooyo xaawo axmed colaad caruurteeda iyo saygeeda iyo hooyo fawsiya axmed colaad waxay ku magac dheer tahay fawsiye codka iyo gabadheeda hooyo aamino axmed colaad iyo caruurteeda iyo eedo faadumo cabdulle saygeed iyo caruurteeda iyo bal eedayaashaan israaciyo intaan abtayaasha la gaarin iyo eedda xabiibo cabdulle iyo caruurteeda iyo eedda faadumo cabdulle saygeed iyo caruurteeda iyo eedda xalimo cabdulle iyo caruurteeda iyo abti axmed colaad bayle xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaantood waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan cabdulaahi afyare cabdulle oo cabdulaahi yare lagu naaniso iyo gacal sidiisa baa la yiri qaaliga ah ee ubax axmed shire oo gabar ay ugu dhalatay degmada guruceel ee gobolka galgaduud taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bisha novembar gabadhaas waxaa loo bixiyey bay idhahdeen salma cabdulaahi afyare soo barbaar ayaanu leenaha waa tahay haddaba ana intaanan warqadda igu dambaysa soo qaban caashay bal aan hees ku nasanno waxaa tiri mar dhoweyd fanaanadeeni dalays baad inoo waday maadaama heesaha laysku dhex daraya bal heesaha cusub ayaan mid ka mid a soo qabanaya fanaan ka mid a fanaaninta iminka sida weyn heesihiisu carcartanka u marayaan caasha ayaan soo qabanaya maxamed b k baa la yidhahdaa heestuna waa heestii qardhaas
anadigu qaalito qulubta waan kaa jele qalbiga qalbiga qalbiga qalbiga xumahaygu qaban anadigu qaalito qulubta waan kaa jele qalbiga qalbiga qalbiga qalbiga xumahaygu qaban naftana naftana waad qaadato adaa bushoo xidhe jacaylka dhammo qorqore macal amalle qorqore jacaylka dhammo qorqore macal amalle qorqore naftana hawaad qaadato adaa fushoo xidhe jacaylka dhammo qorqore macal amalle qorqore jacaylka dhammo qurqure macaan amalle qurqure jirkaygaad qaybto aqareynigu jirate waskii jira baynunle qardhaas caashaqa oo xidho alla jirhkaygaad qaybto haqareynigu jirate qoskii jira baynunle qardhaa qardhaas caashaqa oo xidho anaaqabo oo kalgacalku qofallay lacabta oo quruxda quruxda quruxda quruxda noloshii hantiyey qofbaad tahay qaayalo anaa qalanjoy ku jecel ha qubi qaaya ha kalgacal amacan amalle ha qubi ha qubi qaaya ha kalgacal amacan amalle ha qubi qofbaad qofbaad tahay qaayalo anaa qalanjoy ku jecel ha qubi qaaya ha kalgacal
waaga gacashay fanaanka codkiisa ka sokowda muusikada saaranba heesta ayaaba maaragtay wax loo dhiga lahayn fanaanka ani waxaan aad uga helaa fanaankan b k markuu heesay markaan muuqaal ahaan u daawanayo
waa waa marka codka laga soo tago masraxiyadda waxaad moodaa inuu waxaash aada u jilayo aad buu u faraxsan yahay mushkil- mushkiladba kama muuqataba fan- fankuba wuxuu ku soo haraa farxad haddaan farxad lagaa dareemin maadaa dadkaba fanaan u noqon kara Waa tahay maxamed v k halka uu joogaan ku salaamaynaa ugu dambayntii warqadan haddaan soo qabto dhinacayga waxay ka timid abti cabdulaahi axmed colaad oo qorano lagu naanaysa iyo abti maxamed axmed colaad qooj ee xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo abti mahad axmed colaad iyo sacdiyo maxamed cabdulle seegeed iyo carruurteeda iyo aamino maxamed cabdulle oo loo yaqaano ameesh iyo ubaxa maxamed cabdulle seegeed iyo gabadheeda iyo yaxye maxamed cabdulle yaxye onest xamdi cabdulaahi maxamed iyo seegeeda iyo ubax cismaan diiriye maxamed amiin cabdulaahi afyare iyo maa'ido cabdulaahi afyare iyo mahad xasan cabdulle mahado buruko xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo sidoo kale cabdirashiid xasan guleed iyo carruurtiisa iyo ibraahim caynab kulmiye xaaskiisa iyo carruurtiisa dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdulaahi afyare cabdulle oo warqadan goordhow akhriyay waa cabdulaahi yarow lagu naanaysaa iyo gacalisadiisa qaaliga habaalyire ee ubax axmed shire oo ay gabar igu dhalatay degmada guraceel ee gobolka galgaduud taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bisha novembar ee aanu ku jirno ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka gabadhaasi oo loo bixiyey salma cabdulaahi afyar waxay leeyihiin ha soo barbaarto oo allaha ka dhigotiyo dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin waa tahay warqadani dhinacayga ugu dambaysa caashooy een, waxay ka timid waa dhammaan reer cumar roraaye waa nimco waa muraayo waa axmed iyo iyo xasan dhammaan reer cali baashi cumar roraaye iyo waxaa layidhi asxaab aad u fara badan waxaa ku jira xaane axmed saciid iyo seygeeda iyo dhammaan reer xuseen cismaan oon aniguna ku jiro dhammaan dadkan oo dhan oo dunida daafiyada kala jooga waxay tahniyad meher oo u dirayaan doctor guuleed cali baashi cumar rooraye iyo najme maxamed xuseen oo meherkoodu ka dhacay magaalada boorame ee gobolka awdan waxaanu leenahay isku waara oo isku nagaada ubad khayr qaban ee baha idinkala siiyo aniguna aamin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa haddii dhinacaagan usoo tuuro cabdicasiis faate heesta ugu dambaysa dee haddii magaaladii aan ku dhashay aan sheega cashay farxad bay ii noqonaysa inaan heesna usii saaro soo maaha hay ood weliba dhegaystayaashana aad ku tiraahdo dhegihiina taas ha ku harta ilaa iyo ku toddobaadka dambe hadho haa toddobaadka dambena waxaa iman doona fan- fanaan iyaanan orane waxaa iman doona daanduray een, oon barnaamijka anuu kusii siman wahay saalax qaasin muusikadaasi macaan heestuna waa baxsanay hargeysa sanay harge magaaladeeda hargeysa dad- dadka dhegan oo dhan cashay waan salaamaya waataan annaguna salaantaas oo kalean u diraynaa intaan mar kale kulmayno codka macaan ee saalax qaasim ayaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
daansiga kalgacalka xaramkii barbartaay bustaan dhara ku maydhaay bidaansiga kalgacalka xaramkii barbartaay eertii xurriyaday baraaca fimaadiyoy uri laysku bantaay baxsanay
heeskaasi fanaanka saalax qaasim naaji noogu luqaynayo waxaay gabagaba u tahay baahinteenii idaacadeed oo idinka imanasay laanta af soomaaliga idaacadda v o e tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.